run oo runtii dhibaatadan wiilasha soomaalida ah oo la dilaya ama isdilaya waayahan oo dhan waxay ahaayeen wax waddankan maraykanka oo dhan iyo weliba adduunka oo dhan saameeyey colombus waxaa dhibkan noogu horreeyey two thousand seventeenkii labadii kun iyo toddobiyo toban iyo sideed iyo tobankii si waale ah baa marka dad dhalinyaro fara badan oo wiil u dhinteen haddaba bishaan ku jira waxaa dhintay laba wiil sida booliisku noo sheegayna ninkii labada wiil dilayba waa la qabtay isaga u dhiso nin soomaaliya buu ahaa niman dhalinyaraa bay ahaayeen oo weliba wax bartay marka nasiib daro nimankaas gacan kale oo soomaaliya bay ku baxeen waana la qabtay sida loo sheegay laba nin baa lagu eedeeyey inay dileen
marka ilaa hadda booliisku ma idiin sheegeen sababta ka dambaysay dilkaas runtii dee booliisku keska waa la baarayaa ilaa maxkamada maxkamad baa la keenay maxkamaddii way soo socotaa marka ilaa uu dhammaado baaristu oo ay dabadaba gaarto hadiyo jeer lama qaybsadaan wixii wara oo ay helaan nina lama qaybsadaan laakiin waxay noo sheegeen in la qabtay ninkii dilay labada wiil waa noo sheegen weliba mid bay noo sheegeen sii dilay kan kaleetana waa kaga shakisanahay bay dhaheen
waa tahay xasan haddii aynu intaas kaga gudubno arrinta dilalka ka dhacay gobolka ohio waxaa jirta arrin aada ku lug lahayd oo ah tirakoobka guud ee ka dhaca dalka maraykanka tobankii sanaba mar sanadkan maxaa ku cusub tirakoobka oo soomaalida u gaar ah runtii waxaa jira waxaa laydhahdaa census baa af ingiriiska lagu dhahaa waa soomaaligana tirakoob wad waana dastuuri oo waddankan maraykanka dastuur buu dastuurkiisa ku jiraa in dadka maraykanka la tiriyo tobankii sanaba si loo ogaado tirada dadka state walba degmo walba iyo xaafad walbaba sidoo kaleeto waxaa tirakoobkaasu keenaa oo lagu cabiraa dhaqaalaha oo lagu siiyo stateka waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo nolosha oo dhan state walbaana intuu stateka kale ka badan yahay uu ka dhaqaalo badan yahay waxaana lagu jaangooyaa shaksi walbaba in uu wax ku leeyahay waddanka two thousand tenkii two thousandkii waa ka shaqeeyey laakiin sanadkan waxaa lai magacaabo commissionka ohio in tirakoobka dadkala tirakoobayo sidoo kaleeto tirakoobkaas waxaa lagu muutiyaa owmiyadaha oo foom baa la buuxiyaa ama warqad baa la buuxiyaa ay ku qoran tahay buuxi warqadan haddaad cadaan tahay haddaad madow tahay haddaad hindi tahay haddaad isbaanish tahay inagu marka waayadii horeeto soomaalida madowgaas baanu calaamadayn jirray intaana badan hase yeesheen sib waxaanu u yeelanay sanadkan ilaahay hadduu qadaro tuwana tuwaniga ah foomkii waan hayaa waxaa ku qoran magaca soomaali baa ku qoran marka mar walbana numberka soomaalida maadaama aan madow aan calaamadayn jirnay nalama kala garan jirin bisha march koodeeduna guri walba gaaraya cambaynkuna janan weliba bilaabanaya in qofku awood u leeyahay inuu ku qoro soomaali inuu meesha ku qoro balaak buu calaamadaynaya laakiin soomaali baa hoosta uga qoran marka waana arrin muhim annaga noo ah sababta waxa weeye minneapolistaas oo soomaalidu aadka ugu badan tahay mararka qaarkood annaguna waxaan idhahnaa boqol kun baa joogta censuskuna waxay yidhahdaan shan iyo labaatan kun baa joogta colombus oo aanu ku badannahay censusku waxay yidhahdaan waxaa joogta shan iyo toban kun sababta waxa weeyaan madow baanu calaamadayn jiray laakiin hadda opportunities aan haysanaa sidaa daraaddeed dadka soomaalida waxay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan tirakoobka sanadka soo socda kana faa'idaystaan maxay tahay ahmiyadda gaarka ah ee soomaalida ku nool dalkan maraykanka ugu jirta in ay ka dhex arkaan magacooda tirakoobkan guud ee dalka maraykan ka dhaca tobankii sanaba mar sida ku qoran ama dadka qaxootiga lagu keenayna waxay ka badan yihiin boqolaal boqol kun bay ka badan yihiin sidoo kale kuwa isdhiibay kuwa wadamada kale kasoo galay kuwa lagu keenay faamiliga soomaali badan baa marka waddanka ku nool faaidada aanu leenaha waxa weye olready waxaan ka qayb galay soomaalidu siyaasadday ku jirtaa way odaysaa isteedyada ay degan tahay bay waxay u baahantay inay booliiska kamid noqoto nambarkayagu marka uu noo bato annaga qudhayadu waxaanu dareemaynaa inaanu muruq yar leenahay oo aanu wax ku qeydili karno sidoo kaleetana dadka siyaasiyiinta waxay dareemi karayaan in dad badan meeshaan uu joogo sidaa daraaddeed aan la xaqirin in xaqooda loo ogolaado